maamul goboleedka puntland ayaa maanta sheegay inay diyaar u yihiin wadahadalla inay la furtaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya balse waxay ku xidheen shuruud ah in beesha caalamku ay goobjoog ka ahaato wadahadalladaasi heshiisyada la gaadhayo puntland waxay mar kale ku celisay in heshiiskii soddonkii bisha julaay lagu saxeexay magaalada muqdisho ee maamul samaynta gobolada dhexe uu jebinayo dastuurka puntland iyo kan federaalka nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada garoowe kadib kulan socday laba cisho oo ay lahaayeen madaxda puntland iyo xildhibaanada federaalka ee puntland kasoo jeeda ayaa maanta dowladda ka soo saartay ilaa afar qodob oo ka hadlaya shuruud hortaal dib u soo celinta xiriirka puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisa ay soo saareen kulankooda kadib go-aan ku yimid yimid wadatashi
muddo ayaanu halkaan waxaan ku wadnay wadatashi iyo wadahadal ku saabsan xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay siyaasadda soomaaliya maanta ka jirta waxyaabihii ugu dambeeyey ka dhacaya dalka ee ugu dambeysay maamul samayntii gobollada dhexe iyo wixii kaloo ka horreeyeyba iyo guud ahaan geedi socodka nabadda soomaaliya iyo xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda puntland xildhibaanadu way nagu biirayeen fikirkoodii iyo taladoodii iyo ra'yigoodii go-aanno ayaanu wada gaarnay si joogta ayaanu u tashan doonaa si joogta ayaanu isaga warqabi doonaa kasoo koow go-aamadan aan wada gaarnay ku saabsan itijaaha siyaasadeed ee soomaaliya maanta haddana waxaanu isla meeldhignay inay laga maarmaan tahay isku xiraasho inuu ka jiro dadka noo matan annaga dowladda federaalka iyo puntland oo tashina ay ka yeeshaan arrimaha masiiriga ah ee taabanaya jiritaanka iyo iyo puntland taabanaya wasiiradda dastuurka dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka puntland sahre siciid nuur ayaa warbaahinta u aqrisay go-aanka puntland ay soo saartay maanta kulan wadatashi ah oo ay yeesheen xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dowladda puntland kaasoo looga hadlayey xiriir joojintii soo noqnoqotay iyo sababihii keenay dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa la isku raacay sida tan soo socota kow dowladda puntland iyo mudanayaasha baarlamaanka federaalku waxay isla garteen in tabashooyinka iyo eedeymaha puntland ka tirsanaysa dowladda federaalka ay yihiin kuwa jira oo leh adeemo cadeymo dhab ah labo mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka codsadeen dowladda puntland inay bixiso fursad wadahadal ah muddo soddon beri gudahood taasoo ka bilaabanaysa maanta ay bisha ay tahay agos labaatankeedii labakunyoafaryotobankii dowladda puntland codsigaas way ogolaatay waxayse shardi ah in wadahadalkaas goobjoog ka noqdaan beesha caalamka maadaama heshiisyadii iyo wadahadaladii hore ee dowladda federaalka iyo dowladda puntland aanay waxba ka hirgelin puntland ayaa isla go-aanka qodobkiisa saddexaad ku sheegtay haddii wadahadallada ay puntland ku qanci weydo inay go-aan kale ka qaadanayaan dowladda federaalka soomaaliya haddii fursadda wadahadalladaas lagu guuldaraysto waxna laga qaban waayo eedeymaha puntland u soo jeedisay dowladda federaalka ah dowladda puntland waxay qaadanaysaa tallaabadii kale ee ku habboon ee dastuurkeedu u ogolyahay afar ugu dambayntii dowladda puntland iyo xildhibaanadii waxay isla garteen waxay isla qaateen in heshiiskii lagu saxiixay muqdisho ee maamul samaynta ee lagu magacaabay maamul samaynta gobollada mudug iyo galguduud uu ahaa mid xadgudub ku ah dastuurka puntland iyo dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah isla markaana ee horseedi kara xasilooni darro iyo colaad sokeeye xildhibaan maxamed cabdifaarax oo ku hadlayay afka xildhibaanada federaalka ee garowe wadatashiga u joogay ayaa soo dhoweeyey go-aanka shirkooda ka soo baxay anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada dowladda federaalka ka yimi oo loogu yeeray in lala tashado halkan waxaan marka ugu horeysa kaa mahadcelinayaa sidii wacnayd oo naloo soo dhoweeyey waxaana ku buuxnaa waxa weeye in uusii daran qodobka ugu sii daran yahay dowladda puntland u ogolaatay in wadahadal la furo oo ma garanaysaa kondishinkii adkaayo xiriirka baan ka goosan la hadli mayno naga yeeshay in la wada hadlo oo waxay mataqaanaa ii sheeg ay diidanaayeen ama ka cabanayeen mataqaanaa in laga wada hadlay ogolaadeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo shirkeennana halkaan u nimi mid guul dhaliya oo ma garanaysaay soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo wadastatshigii iyo waxyaalihii qaladaad loo kala tabanaya soo celiya inuu noqdaan rajaynaynaa waana ka wada shaqaynayna haddii aan la yidhaaho kulanka labada cisho socday ee garowe ka dhacay ayaa waxaa ka wada qayb galay madaxda sare ee puntland labada gole iyo xildhibaanada dowlada federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada puntland oo gaaraya ilaa siddeed iyo toban xildhibaan kuwaasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada garowe inkastoo ay jireen kuwo kale oo ka cudurdaartay inay yimaadaan kulanka oo horay ugu iclaamiyey madaxweyne gaas nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay nuux muuse dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya inaanu la xidhiidhnay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya balse ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan hadalladaasi ka yimid dhinaca puntland marka ay dowladdu ka yeelato wadatashi kadib marka ugu horreysa ee ay noo suurto gashana dhegaystayaal waanu idinla socodsiin doonaa